bismi illaahi araxmaani araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayla wayba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba ee beledka baydhaba hamiin fayle dhegaystayaal waybwa hamiignimo arbaabaahaayta khamiisniha hoyda hayta taariikhdanah iyo ka beeganta labaatiyo siyeedka bilo toddobaad labada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhaba isinku dhegaysado doontan haddii eebunaraallo ku nagada unuuna siinkahayna yoyba ku mid aha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo geeka hadeeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay antase ka maqnay madaxweynaha barnaamijkiya siinkahayna haddii eebunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegaysado doontaan haddii eebunaraallo ku nagada unuuna siinkahayn yoyba qayb ku ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geek weybouse furay tababar ku saabsan dib heshiisiinta iyo taageerowka federaalisamka haddaba aysaha ku qayb gali barnaamijkayah dhegaystayaal siinkahayna isiigna ku dhegaysado doontan haddii eebunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka qayb ku ah isiigna ku dhegaysado doontan daqiiqadaha barnaamijka wadakajara dhegaystayaal wayba qayb ku ahaa shirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya toddobaadkan yaa waybausaloon ku hadlay adkayowka amniga xilliga doorashooyinka ku dhiyi doonaan magaalada bay xilla doorashooyinka dalka anta badan foodadha ku hadhayan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayna dhowaan ku bilowda doonta doorashada aqalka sare ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muhiimadda guud samey kala hayti aysaa ku qaybgalay kulankan amniga doorashooyinka geelka lonku hadlay barnaamijkaiyo dhegaystayaal haddii eebunaraallo ku nagada hasiinku gudbiyi doonaa isiigna ku dhegaysado doontan sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhaba isinku dhegaysado doontan haddii eebunaraallo ku nagada wayba qayb ku ahaa guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka qalabka doorashada kala wareegi onsom xafiiskeeda magaalada baydhabo wareejinta caqabkan ama qalabkan oo la ku wareeji guddiga doorashooyinka amar guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aysaha ku qayb gali barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinka gudbiyi doogna haddii eebunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegaysado doontan unuuna siinkahayna haddii eebunaraallo ku nagada iyo wayba dhegaystayaala qayb ku ahaa maamulka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiisha amniga iyo kulankueladii xaaladda amni ee degmada marko iyo deegaanada hooskoyow haddaba ugu dambayn ayse warbaahintan sheegi muhiimadda guud ee kulankan barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinku gudbiyi doogna haddii eebunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada qaybku ee barnaamijka uu ka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhaba una siinkahayna haddii eebunaraallo ku nagaday isiigna hasiinku gudbiyi doognayo wayba ku mid ahaa wefdius hoggaamiyay wasiirka gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa geeka wayballaha ka dhowaayay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ujeedka guud ee wasiirka maysaya eta haddaba wefdagan ayse qayb ku hay muhiimadda guud ee wefdagan on socdi ee enderi xudur maysaya eta barnaamijkiiya dhegaystayaal siinkahayna dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhaba sidoo kale qodobada qaybka ee uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo oo kuwayba ku mid ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan weyba uu sula qaaday lays maamulaha guud ee sanduuqa iskaashiga caalamiga ee walbarashada taas oo ku wada hadlan horumarinta mashaariicda walbarashada soomaaliya barnaamijkiiyo dhegaystayaalahaas iinku gudbiyi doogna haddii eebuna raallo ku nagada qodobada uu ka qayb weyba ku ahaa heer ilaaliyaha gu- heer ilaaliya ku-higeenka guud ee qaranka jamaal maxamed axmed yaah sharaxi eedaha langhaysada aas-aasyaasha iyo milkiilayaasha hay-adda sahan risig barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinka gudbiyi doogna haddii eebuna raallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka weyba qayb ku ahaa nabadoon maxamed xasan xaad ra-iisul wasaaraha weyba ku codsadaane in ah, meel uusan ninka sheega iqraan tahliil oo maalmihii inka dembeeyey anta badan eheladiiya warbaahinta la hadlaaya waana ka codsayeen mas-uuliyiinta dowladda in gabartiyo meel lanka sheega barnaamijkiiyo dhegaystayaalaasiinku gudbiyi doogna haddii eebuna raallo ku nagada qodobada dhegaystayaal wayba sidoo kale qayb ku ahaa owka wayba aan codsi andiray ama codsi andiraane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo hadalkaas ayse eri barnaamijkaiyo dhegaystayaal siinkahayna haddii eebuna raallo ku nagado qodobada sidoo kale qaybka uu ka barnaamijka dhegaystayaal wayba ku mid aha wasiirka arrimaha amniga anaro wasiirka wasaaradda amniga jubbaland yahweyba usuku hadlay ammaanka jubbaland ciidamada ammaanka jubbaland yahweyba u safaray in yohanes diyaarya sugidda ammaanka doorashooyinka iyo adkaynta guud ahaan ammaanka degmada kismaayo ee doorashada ku dhiya doonta sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysiyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo una siinkahaynaysiina ku dhegaysado doontan weyba ku mid aha siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo maalintii lamaad ku qayb galay shir weynaha horumarinta walbarashada puntland haddaba muhiimadda guud ee kulankaas mayse eta ayse kuwarbi kulanka ku dib barnaamijkii hasiinkahayna unuuna hasiinku gudbiyi doogna haddii ee bunaraalo ku nagda qodobadaas iyo qodobadii kale hanay kor daqiiqadaha barnaamijka wada ka jaraya dhegaystayaal barnaamijka siinkahayna barnaamijka uu ku hesiin saara intanaasiin ku jeediyahaye annagu ee injineer sabriye meella qaybta farsamadiin fidhi saaxiibkay jokar barnaamijkan dhegaystayaal ku kale la mide anti marokale hawada dib uun kulmaana saas iyo ammaanaalla anti markale hawada dib uun kulmaana dhegaystayaal way markale hawada siin kulanaha ka dhowaada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada radio baydhaba hamiin faylah dhegaystayaal qaybaha kale ee barnaamijkii horensii gudagalaan haddii ee buunarhallo ku nagada agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane adaf iyo furi sharal uun ku hadlaay dib u heshiisiinta iyo taayaroowka federalismka ankureyn agaasimayaashii qaar ku mida wasaarado dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka socodi yaa goobta ku hadali yadana hadalka gebagabadii qaadi adaf oo ee agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha
injaada dhalinyaro badan aan ma isticmaalase maanaha injaa facebook iyo yani waxyaaba lamid ah twitter iyo maxaa milara injaada yani yani aaladoo la isticmaalo isticmaalayaan aaladoo si meel aan baahan yahay waxyaaba positive aan isticmaal ee sababtee deegaanka hoobada qurxisato oo hadallada quruxsanaadaan injaada yani imagekaadi baas image failus ay ee maybe waa injaada yani ma ku turjumaasa deegaanka deegaan faylayin dhalinyaro faylan ku nool oo wax la baratay marka eh, barnaamijka barnaamij oo noocaas ah eh, miba ma rajeeyo intii idinku faa'iidaystaan oo magaaladan maanaha insaadaan walku bedeli doontaan
de haddii shayga oo mayla raaysa ee inta ka qoran lan yaczumi in kelmad ku jeedin may ka qasbanaadanaha ee lama shay muhiim oo lamadaba man hal eray baa la ka dhigaa intii ku arna tan kuwaad ee, wali ee, fadayntii ku bilaabo ee, mahadnaq ee, ee, Somali Youth Vision iyo UNDP iyo wasaaradda arrimaha gudaha bay imanku mahadnaga ee, barnaamijkan muhiimka iyo ha abaabuleen dhaqan xaan mayla ere dib u heshiisiin ama wada hadal federalismna mayla raay mayla ere tan oo buugga ka aragteen waaba aragteen laakiin may faday walyar wada hadal una may qabna dhaqan xaan may qabna way qabneha wada hadal wali la eray kii isan gordaasen markii dhalinyaro oday dhaqan markiina niskooy geedo hoostyona niska kooyay oo laku wada hadlaay dadka walaalka ee sadegow isku deegaanka eh si nabadhan ku wada noolaadaan way jaro jartay nidaam nidaamkas marka heer kasta tuulo degmo ilaa iyo gobol mayla raayis walala ka dhaqma jari kiya marka markiise kallan casriyeeyey way laka qasbanaaday adduunyada kalena dib u heshiisiin i wada hadal may qabto unayna may qabno una may qabno marka una dhaqan fayliyadan suubanga qabno oo runtii dadka muslimiinta ah mar kastaba qofka may may la raayse lagu fiiriyay dhibaato inti indhina in la er walaalow wada hadalnoy saas ma aha walaalow wada hadalnoy wada hadalka marka may sheenay wada hadalka may sheenay isfahan wada hadalka may sheenay runtii in xalladeera waana mayla raayso laku horseedo wal kasta oo deegaankii dadkaba dhiban sheenafadi maysinku rajaan maysinku rajaanaha intii oo lan fadhiina lan lan dhegansano shumac iyo tiimshay lan dhegansano laakiin walaadaki koo guuxayna ka darta macnaa fikirka eh erta guys geedka mayla raayse una may federalismka dhinuu aanan fahansanay isa bahaytay qaladii sax ma jarto laakiin may macnaha intaas may ku erfadeen in erta basitbentrya la ere laku qiib gala lama maysinku rajaan haddii walaalo la sheega shalay oo walaamo adan kasaane lakiinka sheegna iyo haddana beriyey oo walaamadi lakiin sheega isku mid ahaadase micnihii isbedelkooyo la fade anta madi aad kutabaas isbedelkula tab
waliba waahe mashruucan wuji badana leey laakiin ujeedadu kuwin waliba waahe dib u heshiisiintii iyo arrimaha federaaleenta qaabkii landeersii lahaayey dhammaan deegaanada qaab wacyigelin lakadeersi qaab oo meelraa soo bandhigida neyon lakadeersi hadda geeka dib u heshiisiintaas iyo federalismkaasaytii dhammaantiyo isno malku wada hadlahay way focuska la saarahaye dhallinyarada doorkiiyo kalata nabadeenta engagementgaas oo dhallinyaradaasaytii iyo fahamka oo meelraas nidaamka federaalka runtii dhallinyarada markii laku hadlo walib waaye iyo nabadeynta wayba ku bilowdaas isdhexgal ee ku bilowdaas dhallinyarada markii isdhexgalan wayba ku lama ugu fur walin isqabeen hataa haddii miila iska argan intuu isaafiyeen isdhexgalkaasaytii kubaad wayba ku wadahadala kuwe markii la wada hadlona wayba ku heliisa kuwe heliisa wayba kuwena nibada kuwe ismacna marka ujeedada kuwiima marka ee dhallinyarada oo hada somaali youth vision oo hada geeka maalmo u barnaamij ka socdo doona nin wadaan wayba kumid ahe dhallinyaradaas iyo doorkii kula hadlahay nabadeenta sisi wadaogsanti waliba waahe dhallinyarada xilisheeda rooga soomaaliya boqolkiiba intaas dhallinyaro badan la ere laakiin waliba waahe way aragaase markii oo baraha bulshada iyo walaada fiirdan dhallinyarada furstooyohayse intii iskuu dumiyaayan iyooro oo waxyaabo badan wanaagsan la sheego karo iyo wayba la sheegay fake news yani warbixino oo anjar iyo la sheegay fake newskaas dadkana soomaaliya ruuba u badan yihin dad xamaasiyiine nankee way aragaasahe intuus dhegaysido wararka oo xogto saxda aan kasalaysnayn waqtiga intuusa siiyo eedan ku yariin dhiniga nabadeyntii oo wararka saxdaa intuus dhegaysa ilaa ku geerta taasoo hadhowtii horseedasa mustaqbal jeintiisa horumarka bahata iyo nabadeynta is bulshada ka saarna intiisa qeyban kanaga wayba jiranaha walero reconciliation south west reconciliation conflict mapping wayba waa insha allah dhallinyaradii ona wal sii wareysan doona qaabka oo meerays miilo dhibaatooyinka ka jira dhibaatooyinkaasi meesan wahay kulli walaa wasaaraddiyana ku shaqeeyaayta iyo meerays xafiiska madaxtooyadaas kula shaqeeyaan barnaamijyada oo dib heshiisiinta iyo meerays federaaleed marka qof kasto kale oo ka shaqeeya ururadan yoon hadho waayaan waan la shaqeeyaan wayla raayus eriyada umahadsantiin insha allah wayba lahaa shirka wayba ninku furinyaa si rasmi ah waan way rajayntiisan ka faa'iidaysan doontan wassalaamu calaykum waraxmatullah
Aduh, Shabaya. Aduh, Shabaya.
hamiin fayla dhegaystayaal si walba magaalka radio baydhabo ee beledka baydhabo siin wada dirahaya idaacadda muwajida waasiyati oo sagaal dhabiisan shan qaar ku mida gobolada dalka ayaana noola socotaan qodobka kale ee higa shirarka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee toddobaadkan ayaa lanku hadlay adkayowka amniga xiligaha doorashada kudhi xiliga doorashada antila kuguda jar iyadoo amniga guud ee dalka gaar ahaan maamulka koonfur galbeedna si gaara lanku hadlay shirka kadib afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur koonfur galbeed soomaaliya mustaf garbey iyo warbaahinta unkarbi kulanka muhiimadiis dibka oo taariikhdee labaatan siyeedku julaay laba kun labaatan kow maalin arbaaye may magaalada baydhabo ku qabsamay shirka isbuucla ahaay oo amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed shirka geeka maysir guddoomiyey wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane isaaq al surub mayha ku qayb galay talisa qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha qaybta booliska gobolka baay taliyaha saldhigga taliyaha laanta dembi baarista c i d tali ku-xigeenka nabad sugidda taliyaha amisom sector tree saraakiil ku socota ciidanka u k guddoomiyaha gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo saraakiil ku socota wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed shirka guutahaan maylon ku hadlay amniga guutahaan koonfur galbeed aalad ismeyli marahay may warbixin laku dhegeensaday taliyaha sector tree oo warbixin amni iyo howlgaladii maalmoon socdeen sidii ansuur galeen iyo yaa laku dhegeensaday may kale warbixin laku dhegeensaday taliyaha qaybta lixdanaad taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed may warbixin laku dhegeensaday taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta booliska gobolka baay may kale warbixin laku dhegeynsay qaybgalayaalkii oo madaasayti mas-uuliyiinta ahaay oo heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaantiyo saraakiishii oo meelaha ku qayb galay iyo warbixin laku dhegeynsay may guud ahaan waraysaday qaybta booliska gobolka baay iyo kan degmada awaamiirtii isboo'i hataha dhaafan hasaartii wasaaradda amniga sidii aan suuri gallay iyo sidii lan dhaqangeliyey mayna lisii xoojiyey iniyo maylaray si xoog le aan dhaqangeliyeen awaamiirta sayti waana maylan kuma hadnagaysadiyo hadaiyo aan dhaqangeliyeen oo waana aan meel mariyeen awaamiirtii hasaartii wasaaradda amniga haddana mayla ku ammaanay maylaray mayl laka sii xoojiyey intiyo si xoog badan go-aanadaasaytiin qaadan waana aan fuliyeen shirka intis badan may laku balangareeyay ama laku qorsheeyay sidii habsamid le aan ku qabsama lahayti doorashooyinka si wanaagsan deegaanada koonfur galbeed aan ku dhiili lahayti guud ahaan dalka soomaaliya may ku socdee loolan doorasho lan walbana may faday state kastana may faday kaanku qurux badan intiisunagada wasaaradda amniga may ka shaqeeya hayte stateka oo anku qurux badan si amni a doorashadiis andheeda si qurux badan qandheeda walalka faano korana koonfur galbeed ku dhihi yala qorsheyaha insha allah haddii laha era qorshahaasaytiyana geeka shirka intiis badan lagu falanqeey go'aano muhiimana waa laskul wada qaadadi insha allah mardhowna mayd la argo doona meredhalsho haddii laha
hamiin fayla maamulka degmada marku ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiisha amniga ayaa kulan kula dhaday xaaladda amni ee degmada marko iyo deegaanada hooskoyaw gebagabadii kulanka wayba warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada waan eh duqa degmada marko
waxaan isugu nimiday kulankaynii caadiga ahaa ee loogu hadlaayay amniga degmada marka kulankaasoo ah kii tobanaad ee degmada lagu qabto ee ay hay-adaha amniga degmada marka ay qabtaan kulankaa waxaa ka soo qayb galay ciidamada fotiin octoobar saraakiisha nabad- nabad sugidda booliiska amisom saraakiisha amisom iyo iyo maamulkii degmada oo aniga aan hogaaminayo Eh, runtii waxaa si weyn loogu hadlay eh, amni deg- amni darrida ee maalmahan xoogaa degmada ka soo ifbaxaya sidii maaldhaweed oo kale shaqaaqadii dhacday oo kale qaabkii loo daawategi lahaa iyo kuwo kale hadday soo noqdaan si loo hortegi lahaa intaa ayaa laga wada hadlayay iyo amniga guud ahaan amniga degmada in maaragtay gacan bir lagu qabto lagana hortago wixii fal argagax samaynayo in laga hortago ayaa aad iyo aad loo wada hadlay Eh, runtii shirku wuxuu ku dhammaaday is-afgarad wanaagsan iyo ismaqal fiican insha allahu shirku wuu soco doonaa talaada kasta joogta ayuu noo yahay kulankan wuu qabsoomayaa ilaa aan ka gaarno hadafka aan ka leenahay degmada degmada amnigeeda in sidii hore u ahaa jiray si ka fiican inaan ku soo celinno ayaan u taagannahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono munaafiq iyo shaydan dadkan inay qalqalgeliyaan ama amni darra inay eh, ku ridaan doonayana waa iska qabanaynaa waana u taagannahay Eh, waxaan farayaa mar waliba madaxda amniga madaxda amniga degmada marka waxaan farayaa inay u istaagaan nin dhibaato inaas ka sameeyo magaaladan ama degmada markii nawaaxigeeda doonayo inay ka hortagaan oy qabtaan sidii loo marsiiyo ciqaabtii asmu teesto loona horgeeyo maxkamadda Ee, madaxda ciidamada u istaaga arrintaa ayada ah haddaad adinka ka seexataan magaaladan amnigeedu wuu- wuu tegaya waana baxaya insha allahu eh, eh, waa isla qaadanay intaasa waana isla ogolaanay waana u taagannahay aad iyo aad umahadsantihiin Eh, bahda saxaafadda adinkan waxaa idin leenahay sidaad mar waliba ugu shaqaynaysaan eh, xaaladaha aad u baahinaysaan amniga degmada iyo wadajirka dadka iyo nabadgelyada magaaladaba aad ugu shaqaynaysaan aad iyo aad ayaa idinkaga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan ugu baaqo shacab weynaha degmada marka hadday yihiin ganacsatada iyo hadday yihiin bulsho weyntaba xasilana- xasiloonida degmada aan ka wada shaqayno degmada amni baa ka jira nabad ayaa ka jirta ganacsiga ha socdo dadka ha isdhexgalo bulshada ha wada jirto warxuma tashiilka iyo maxaa la yidhaahdaa baraha bulshada wax la isugu marinaayo ha la deeyo ha la deeyo hana laga waantooyo haddii arrintaa baraha wax la iskugu marmarinaayo ay timaado dadkaas waxay ka shaqaynayaan fal amni darra ah ayay ka shaqaynayaan fal amniga lidku ah ayay ka shaqaynayaan fasaxaan u haysanaa waan iska qabanaynaa dadka bulshada wax iskugu maranaaya ama bulshada isku kicinaaya ama tiriiqa iyo basiinka isku wato dadka inay is- dagaalan ka shaqaynayaan insha allahu tacaala waa u taagannahay hari habeen nabad ayaan ka shaqaynaynaa nabadaan ku baaqaynaa nabad ayaan ongolnahay nabad cid ay u daran tahay ma laha dhammaantayna ayay noloshayna iyo ku jirtaa wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat-
hamiin faylah dhegaystayaal ah barnaamijkii haddaba galakaya weli heyse tooseen dhegaysada haytan maamulka wefduus hogaameeye wasiirka gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo allaha ka dhawaaya degmada xudur ee gobolka boqol ku dib soo dhoweynta warbaahinta ee goobta kula hadlay Ee, waxaan soo booqanay magaalada xudur caasimadda gobolka bakool Ee, waxaana himurti ka socda ee, wasaaradda gargaarka dowladda federaalka wasaaradda gargaarka ee koonfur galbeed iyo hay-adaha un-ka iyo hay-adaha internationalka ah si aan u aragno xaaladda biniaadanimo iyo nolosha bulshada ee degmada xudur oo sanadaha u dambeeya socdaysay badan ay ka jireen waxaana si u yeelnay inaan soo booqanno ee, xarumo ay degiin barakacayaasha een, oo ka soo barakacay een, barakicin cusub ay bilaabeen een, ururka al-shabaab laba bil ka hor dadkaasoo tuulooyinka shan iyo toban kilomitir magaalada u jiray lagu qasbay inay ka guuraan guryahoodii iyo deegaanadii ay ku noolaayeen Een, dadkaas een, maanta booqashadeenna waa tii labaad bishii een, lixaad shan iyo tobankeedii lix iyo tobankeedii bishii lixaad lix iyo tobankeedii aan soo booqanay markaas nolosha aad u adkeed wax yaroo isbedelaa jira laakiin weli waa iyay waa taagan yihiin Een, waxaan kaloo hadda joognaa booqasho ku joognaa ceelkii biyihii oo magaalada u weynaay oo guddiyadii een, een, maamulayay oo madaxa bannaanaay oo arrimaha biyaha magaalada joogaan ceelkan markaan imaanay bishii juun lix iyo tobankeedii waxaa ka hadlaysnay bambooyinka biyaha soo soo saaraayo waxaan aad u mahad celinahay hayadda a c f iyo w f b noo soo qaaday qalabkii ceelkii walaadayaan taray waxaan aad u faraxsanaa maanta inay ceelkii biyo dadka ay ka helayaan ilaa hadda markaan saacadda fiirino kun iyo shan boqol iyo toddobiyo toban mitir cubic oo biyahana laga isticmaalay ilaa markii la dayac taray ceelkan waa ceelka magaalada ugu muhiimsan oo magaalada nolosheeda asaasi u ah Een, haddana shaqadiisa fiican u socotaa inkastoo weli magaalada biyola-aan badan ay ka jirto oo warihii biyaha ay ay qallaleen ceelbiyoodadana biyaha ay ka gureen ceelka oo ceelka keliya maanta biyo la cabi kara magaalada ay haysato walaa dadkaan culayso badan ay haysato guryahoodii kasoo barakaceen meelihii magaalooyinkii degan laba boqoloo sano ka badan ay deganaayeen qarnayaal deganaayeen dadkaas hoy fiican ma haystaan dhinacaas culays badana ka jira cuntada aaday u yartaan magaalada biyaha waxyaalahaas asaasiga gaar ahaan cuntada biyaha iyo gabaadka ee guryaha ay u baahan yihiin waxaad ka hadashay eh, magaalada inay ku yartay cuntada waxaan ognahay hadda ka hor shabaab in ay maaragtay baabuuro eh, ganacsato
laalaab lagu keenina magaalada shaab waa gubeen ilaa hadda waa gubaan baabuur ilaa saddex iyo toban afar iyo toban baabuur ayaa la gubay sanadka hore dhammaadkiisii taasna waxay u keentay dhaqaalo badan oo dadka ganacsada haysteen inay meeshaas ku baabaado hadda cuntooyinka magaalada yaalla qaar diyaarad lagu keenay qaar hayadaha saafalka ay bixinayaan iyo waxyaalo si oo laalaab magaalada kusoo galay laakiin magaalada cunto- cuntayara zaa'ida ka jirto ka dawlad ahaan marka maxaa tallaabo qaaday si arrintaasi dadka cudub si nolol fiican u noolaadaan
hamiin fayle ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan weybosla qaaday alais oo ah maamulaha guud ee sanduuqa iskaashiga caalamiga ee wasaaradda ee anro walbarashada taas oo iyo ku wada hadleen horumarinta mashaariicda walbarashada soomaaliya kulanka kadib wasiirka walbarashada soomaaliya ayaa muhiimadda kulankaasi warbaahinta anfaafahay ra-isul wasaaraha maanta wuxuu la kulmay gabadha xukunta sanduuqa horumarinta waxbarashada caalamka masar olbright oo kulamadaas oo ka mid ahaa kulamada ra-isul wasaaraha uu la yeelan doono madaxda caalamka oo socon doonaan ilaa iyo beri dambe Een, sanduuqaas waxaan kala hadalnay inay soomaaliya ay wax- kaalmadii waxbarashada ay siin jireen inay kordhiyaan maadaama wasaaradda ay samaysatay een, qorsho shanta sano soo socota oo ka bilaabanaya laba kun iyo labaatan iyo labada annaga markaa ka wasaarad ahaan si aan u xaqiijino qorshahaasaan samaysanay ayaan u nimid halkan safarkan si aan maalgelin ugu helno ama taageero caalami ah aan ugu helno sida loo xaqiijin lahaa eh, qorshahaas ay wasaaraddu samaysatay shirkii maanta aan la galnay een, een, gabadha fulinta uga madaxda ah mashruuca ama sanduuqa horumarinta waxbarashada caalamka guuriyu ku dhammaaday waxay noo ballan qaaday inay da- inay ballaarin doonaan kaalmadii ay siin jireen soomaaliya laga bilaabo laba kun iyo labaatan iyo labada intaas ayaan rabay inaan idinla wadaago waa mahadsantiin dhammaantiin wasalaam
hamiin fayle dhegaystayaal ka sharafta leh magaalka idaacadda wada dirahay gebi ahaanba codkaasi aan damboy barnaamijka hamiignimo ee dabagalka wararka iyo waraysyada radio baydhaba iyadoona dhegaystayaasha unan sheegan ingnihinka suuragalna in qaybihii kale ee qodobadii una la wadaagna sababtana ee ta in barnaamij kale hadda dhegaystayaasha la socdo doonaan haddii ay buunaraalo ku nagda barnaamijka kan waa codkin hawada deerahayu waana barnaamijkii dan wadaag barnaamijka dabagalka uu ku intaas idinku jeeday anigoo saciid maxamed nuur sabriye meelo qaybta farsamada infidhi joker barnaamijkan kale lamadan timar kale hawda dib ugu kulmaana amaan allah
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta toddobaad ee sheeko gaaban oo la magac baxday danwadaag taasoo loogu talagalay in sare loogu qaado ogaalka dadweynaha soomaaliyeed ee ku aaddan hanaanka doorashooyinka labada kun iyo koob iyo labaatan waxaa jilisteeda kala qaybgelaya jilayaasha kale ah oday cabdulle salaad anteeno cabdulaahi kalgacal axmed dheere liibaan shariif faadumo indhoy abwaangaboose iyo farxiye yuusuf ee dhegaysi habboon
assalaamu calaykum bulshooy waxaa la soo gaadhay gunaanadkii barnaamijyadii wacyigelinta hannaanka doorashooyinka labada kun iyo labaatan iyo kowda ee maalmaha noo socday maanta